dhowr tacriif baa jira oo isku dhow dhowrkaa tacriif yani yani khilaaf xaqiiqiya u dhexeeyaa ma jirte waa isla macni qola ahlu sunnaha ka mida odhanaysa iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad iyo qola ahlu sunnaha ka mida odhanaysa iimaanku waa qowl iyo camal iyo qola ahlu sunnaha ka mida odhanaysa iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad iyo niya iyo qolo afartaa kusii daraysaa waxa weeye isaabatu sunna ama itibaacu sunna sunna in la raaco oo shantaa ku tacriifinaysa qowl iyo camal iyo ictiqaad iyo niya iyo itibaacu sunna shantaasoo wada socda ayaa iimaan la isku yidhaahdaa qolyo markaa odhanaya tacaariiftaa dhammaantood waa bimacnan weeye waa isku macno alfaada kala duwan xaqiiqada ay sheegayaan iyo macnaha ay sheegayaan waa isla mid waxba markaa kuma kala duwana waxba kuma kala duwana waa iska markaa alfaada unbaa kala duwan waxay ku kala duwan yihiin xagga xaqiiqada iyo macnaha ma jiro taas iyadaana markaynu tilmaannay marka la leeyahay aqwaasha iyo acmaasha ayaa iimaanka ka mid ah waxaa loo jeedaa waxa weeye waa aqwaasha ama hadallada iyo acmaasha camallada daacaadka iyo khayrka ah ayaa iimaanka ka mida baa loo jeeda amaa camallada markaysaga macaasida iyo gaalnimada yacni ahy iimaanka kuma jiraan wakadalika mubaaxaadka waxyaalaha ay iimaanka kama mid aha camal ha ahaadaan ama qowl ha ahaadaan iimaanka kuma jiraan laakiin waxaa loo jeeda acmaasha sharciga ah iyo aqwaasha sharciga ah ee bimacnaa daacada iyo khayrka ah kuwaasaa iimaanka ka mid ah ayaa laga tilmaamaya sidaas iyada ayaa looga jeedaa waxaa markaa uu maraya kitaabka sharaxu in waxa weeye khilaafka u dhaxeeya ahlu sunnaha iyo waxa weeye xanafiyada inuu yahay khilaaf yani markaa suuri ah khilaaf suuriya ama lafdiya inuu yahay sidaas iyada ayuu markaa maraya saa ku arki kartaan kitaabka marka hadalka noocaas ah ahlucilmigu kamay raalli noqon inuu yahay khilaafkaasi khilaaf suuriya ama khilaaf lafdiya waxaanu soo dheegtay hadal sheikhulislaam ibnu taymiya uu leeyahay oo uu tilmaamayo waqtiyada qaarkood akharu tanaasuc waa lafdi amaba markaysaga xad markaa khilaafku yani waqtiyada qaarkood uu odhanayo waa lafdi hadalka noocaasa ayuu soo dheegtay oo markaysa waxad markaa uu hadalkan ku dhisay ha yeeshee markaa culamo badan baa radiyey oo yidhi khilaafku lafdi ma ahe waa khilaaf xaqiiqiya khilaafka markaysa waxad markaa yani culamada yidhi waa xaqiiqi ee lafdi ma aha waxaa ka mid ah yani samaxatu sheekh cabdilcaziiz ibnu baaz raxmat ullahi calayhi oo waxa uu tilmaamay in khilaafka u dhexeeya ahlu sunnaha iyo markaysa waxaan xanafiyada mas'alada iimaanka tacriifkooda inuu yahay khilaaf xaqiiqi ee khilaaf lafdiya inaanu ahayn oo waxa uu yidhi markaa yani ibnu baas raxmat ullahi calayhi hada tacriifu wuxuu uga jeedaa tacriifka waliimaanu huwa aliqraaru billisani waltasdiiqu biljanaan markaasuu yihi hada tacriifu fiihi nadarun waqusuur yani tacriifkan waxaa ku sugan daymo iyo markaa gaabnibaa ku sugan uu ka gaaban yahay yani waxa weeye sidii markaa saxda ahayd wاsawab اladي عalayhi ahlu الsunaةi wاljamacة أn اlimaana qwl وacamal واctiqaad yaziid bالطaacati wayanqus bاlmacصiya sida sawaabkee saxday waxa weeye ahlusunna wاljamacة ay ku sugan yihiin iimaanku inuu yahay qowl orhaah iyo shaqo iyo اctiqaad طaacada iyo khayrka inuu ku siyaado macsidana ku nuqsaamo wladilة عalى dalika min alkitaabi wasunati akharu min an tuxsar adilada sidaa ku soo aroortay kitaabkiiyo sunaduna in la koobo waa ka tiro badan tahay waqad dakara shaarixu ibn abilciz jumlata minha faraajiciha in shi'ta yani shaarixu ibn abilciz ah jumluu ka sheegay qayb ka mid ah ayuu sheegay ee raajic buu ku yidhi haddii aad doonto wa akhraaju lcamali min aliimaani huwa qowl murjica yani camalka in iimaanka laga saaraana waa hadalka murjicadu ay qabaan weeye walaysa alkhilaafu baynahum wa bayna ahli sunnati fiihi lafdiyan khilaafka iyaga oo murji'o ah iyo ahlu sunna u dhexeeyaana ma aha khilaaf lafdi oo cibaarada iyo erayga ku saabsan bal huwa lafdiyun wa xaqiiqi bal huwa lafdiyun wa macnawiyun waa khilaaf lafdi lafdiga loo nisbeeyey oo lafdiga la isu khilaafsan yahay iyo erayada waana khilaaf macnawi ah oo macaanida yani markaa lafteeda la isu khilaafsan yahay waa lafdi waana macnawi ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام ال... وكلام المرجئة والله المستعان يعني وحوي أحكام بدن بانا كترتيب سميسا كدلنيسا يعني مركا هذا الكاس مركا وحانا تات فهمي عدي وحوي هذا الكا أهل السنة هي هذا المرجئة لبدا أفر سطا اعتقاد كودنا قولك استمركا فهميسا قرنيسا marka sidaas iyada ayuu marka ibn ibn baaz u radiyay wa min qablihi shaykhuhu yani maxamed ibn ibrahim baa hore u radiyay yani oo isaguna yidhi khilaafku waa khilaaf xaqiiqi ah oo khilaaf lafdiya ma aha ayuu isaguna yidhi sida markaa fataawihiisaba ku sugan wakadalik waxa kaloo markaysagaa radiyey yani asheekh maxamed naasir الdiin alalbani raxmat ullahi calayhi oo waxa weeye isaguna waxa uu yidhi camalka iimaanka saaritaanka laga saarayo ee xanafiyada iyo maaturiyada oo gees ah iyo salafka iyo jamaahiirta a'immada oo gees ah u dhaxeeyaa ma aha khilaaf suuriya sida markaysagaa shaarixu ku tegay ee waxa weeye waa khilaafku markaa xaqiiqiya waxaanuu yidhi hada madhabu alxanafiyati walmaaturidiya khilaafan lisalafi wa jamaahiiri ala'imati ka maliki washaaficiyi waaxmada walaawsaaciyi wagayrihim فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية بمعنى هبيس فاقسنادان إن مرتكب الكبيرة يعني وحوي aanu iimaanka ka wada baxaynin mashiiada ilaahayna uu hoos yaallo hadduu doonana uu cadaabayo hadduu doonana uu cafinayo murtakibu lkabiira marka leeyahayna waxaa looga jeedaa kabaa'irta kufriga ka sokaysa ayaa laga tilmaamayaa oo isilaaxa kabiira hadday ilaaqaan culammadu waxay uga jeedaan yani ahlulkabaa'ir ay yidhahdaan bimacnaa waxay uga jeedaan waa ciddii aan gaalo ahayn ee markaa cisyaanka iyo macaasida iyo dunuubta waaweyn la yimid فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على على على أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها مركز صفحات شابه ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان وتكلفوا في تأويلها مركز تكلفات كذا وحيارة كمدة أي مركز شاغل إلى أكيره ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور سوري الخلاف المذكور سوريا وهم يجيزون لأفجر و... لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام مركز وحوي مركز وحو تلمامي inay waxa weeye tacasub haddana sameeyeen oo ay yidhaahdeen yacni waxa weeye ana mu'minun xaqan baa la odhanayaa in sha allah haddii la raaciyana shaki iimaanka laga shakiyay noqonaysaa bale waxay ku dareen waxyaalaha mukafiraadka ee lagu gaaloobayo in waxa weeye la yidhaahdo yacni marka ana mu'minun in sha allah oo waxay ku tiriyeen inay markaysagaa kufri akbara tahay ayay ku tiriyeen sidaas aawadeed bay u diideen inay markaa yacni xanafiyada iyo shaaficiyadu isguursadaan qaarkoodna mufti saqalayna waxa uu fatwooday oo uu yidhi yani waxa weeye ninka xanafiga waan u banaynayaa gabadh shaaficiya inuu guursado qultuhu tanziilan limanzilati bi manzilati ahli lkitaab waxaan sidaa uu yidhi darajada ahlukitaabka anoo dejinaya ayaan markaas sidaa uu yidhi buu yidhi markaa hadal badan oo saasuu soo maray fahal bacda hada shakun majaalun lishaki fi ana alkhilaafa xaqiiqiyun ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع يعني هذا الكاس وحا وكورنا إياه يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه آه تعليق إيا شرح شرح جاء كلية هاي كتابك أي سلاس يضع كورنا إياه مركا على كل حال وحيالا بدن أي على السنة إيا مركا يعني كل حياة مرجادة waxyaalahay ku kala duwanaanayaanna waxaa ka mida waa mida waxay leeyihiin acmaashu iimaanka xaqiiqatan ugama mid aha laakiin majaaz ahaan baa loogu tiriya ahlu sunna qaadibatanna waxay qabaan iimaanka acmaashu waa ka mid iimaanka acmaasha saalix ee wanaagsani yani markaa khayrka wax alla waxa khayr ee la sameeyaa faral iyo sunnaba iimaankay ka mid tahay oo min xaqiiqati liimaan yani iimaankuna yatabacad waa qaybsamaa yani hadduu qaarkii tago qaarka kale waa joogi karaayo waa tajazu'aa waa qaybsamaa sidaas iyadaa ayay markaa qabaan marka waxa weeye kamana laazimayso hadduu qofku yani aacaadka wax ka mida tegista uu ka tago inuu markaa ku gaaloobayo cafwan waxaan baraarujinayaa khawaarijta iyo muctaziladu ma qabaan sunayaashu inay ka mid yihiin iimaanka ma qabaan sunayaashu inay ka mid yihiin iimaanka waxay leeyihiin acmaasha marka isagaa faraa'ida iyo waajibaadka ah ayaa iimaanka ku jirta bay leeyihiin laakiin waxyaalaha markaysa waxad markaa sunayaasha ah way markaa ka saarayaan marka waxay khilaafsan tahay in la yahaa acmaashu iimaan ma aha nusuustii badnayd aynu sheegnay alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba facalaha qawlu laa ilaha ila allah adnaha imaadat ladaa can ariiq wakadalik qawluhu tacaala inma اlmuؤminuuna اladina ida dukira allah wajlat quluubhm wida tuliyat calayhim aayathu zaadathum iimaana wcalى rabbihim yatawakkaluun aladina yuqiimuuna الصalaata wmima razaqnahum yunfiquun ula'ika hm اlmuؤminuuna xaqa yani markaa nusuus badan baa saa kusoo aroortay wama kana allahu liyudiica iimaanakum yani salaadii baa looga jeeda iimaan baa lagu magacaabay umuuraha haddaynu wax ka tilmaano ay ku khilaafsan yihiin haddaynu wax ka tilmaano umuuraha ay ku khilaafsan yihiin murji'adu ahlu sunnaha waa mida waxay leeyihiin iyadoo nusuustii iimaan ku magacowday acmaashii saalixa ahayd acmaashu iimaan maaho mukhaalafa linusuus bay markaa samaynayaan waa midda labaadee waxay leeyihiin iimaanku ma ziyaado mana nuqsaamo nusuustuna waxay tilmaantay inuu iimaanku ziyaado uuna nuqsaamo ayay tilmaanto aayaadkii axaadiis bay inoo tilmaamayaan maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diini aqlaba lii dilubin min kuna marka diinta naaqiska ahi waa iimaan naaqisa weeyaan nas kasta oo tilmaamay iimaanku inuu ziyaadana inuu nuqsaamana waa laga qaadanaya waa laba marka weliba waxay ku tilmaameen markaysa waxaan qolada marka la yidhaahdo yani xanafiyadu sida baxru raa'iqa iyo ay qorayaan waxay ku tilmaameen ee laga soo raray mukafiraadka lagu gaaloobo inay ka mid tahay in la yidhaahdo aliimaanu yaziid wa yanqus waxaabay ku tiriyeen inay kufri akbara tahay iyadoo nusuustu sheegtay markaysaga inuu iimaanku ziyaado nuqsaamo ayaa arrinkii muqtadaha nusuuska ahayd ee salafku isku waafaqsanaayeen bay ku tilmaameen kufri akbar inay tahay ayay ku tilmaameen waa laba saddex dadka ka ugu faasiqnimada badan iyo dadka markaysa waxaan markaa kuwa ugu hanuunka badan oo ambiyada iyo malaa'igta ah waxay leeyihiin iimaankoodu waa siman yihiin waa siman yihiin bay markaa leeyihiin oo waxa uu odhan karaa ka dadka ugu faasiqsani wuxuu odhan karaa iimaankaygu waa ka iimaani jibriila yani iimaanka jibriil iyo mikaa'il ama iimaanka markaa nebi moxamed iyo ambiyada ayaan la iimaan ahay oo iimaankaygu la siman yahay ayaa la odhan karaa bay markaysagaa yidhaahdeen sidaas yadaa ayay markaa yidhaahdeen marka arrinka noocaasina waxa weeye ilaa abu xaniife laftiisa xataa waa laga soo naqliyey abu xaniife laftiisa xataa waa laga soo naqliyey sida waxa weeye markaa ku sugan kitaabu sunna lilkhallaal waxa uu soo rorayaa nin markaa khamri caba khamriga cabba ayaa maalin abu xaniifa kusoo abu xaniifa kusoo baxay markaasuu yani abu xaniifu la hadlaya markaasuu ya murji abu xaniif kuleeya murjiow markaasuu yihi anaa de yani markaa anaa gar daran oo khaladka anaa sameeyey khamrigaadoo sidaa u cabaya markaan kugu idhi mu'min baad tahay iimaankaaguna iimaanka jibriil iyo mikaa'il buu la mid yahay markaan kugu yidhi inaad igu tidhaahdo markaysagaa magac xun hadda ii samayso murji igu magacowdo gartaa weeyi marka cidda waxa weeye qaladka samaysay waa aniga markaan waxa weeye kugu idhi waa markaysaga waxaad tahay muumin iimaankiisu kaamil yaho dhammaystiran yahay iimaanka jibriil iyo mikaa'il baanad la mid tahay khamrigii iyo xumaantiina aad saa u samaynayso inaad igu tidhaahdo murji waa abaalkaa weeye buuli marka waxa weeye dadka ka ugu faasiqsan waxay u banaynayaan inuu yidhaahdo iimaankaygu wuxuu la mid yahay iimaanka jibriil iyo mikaa'il sidaas iyadaa buu la mid yahay wa ana mu'minun xaqan buu odhan karaa amna mu'minun kaamiluliimaan buu odhan karaa iimaanka malaa'igta iyo jibriil baan la simanahay buu odhan karaa waa kada waa saddex taasina waxa weeye dadka iimaankooda inay mutafaadil tahay baa nusuustu inoo sheegaysaa waa ka hor imanaysaa afar waxay qabaan inuu kufrigu juxuud keliya yahay ama takdiib keliya yahay ayay markaa qabaan marka loo lagu soo arooriyo waa shayga afraad ee markaysa waxaan markaa ay waxyaala ay ku khilaafayaan baynu wax ka misaalinayna kufrigu inuu juxuud keliya yahay ayay murji'ada ay waxyaalaha ay qabaan ka mid a oo ahlu sunnaha marka ay ku khilaafsan yihiin marka khilaafku inuu tilm yahay khilaaf lafdiga aanu ahayn ee khilaaf xaqiiqiya uu yahay yacni si markaa loo fahmo marka waxa weeye iimaankii markay ku gaar yeeleen tasdiiqa ayay markaa kufrigiina waxay ku gaar yeeleen yani markaa juxuudka ayay ku gaar yeeleen ama takdiibka ayay ku gaar yeeleen ama takdiibka ayay ku gaar yeeleen nusuusta marka lagu soo arooriyey tilmaamaysa ashyaa aan juxuud iyo dafiraad ahayn ama beenin ahayn inay waxa weeye gaalnimo noqoto oo qul abillaahi waayaati warasuulih kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum isdiizaa'igii iyo sabigii ama rasuulka la caayayey ama ilaahay la caayayey in lagu gaaloobo ama diinta la tacninayey marka nusuusta loo soo arooriyo waxay odhanayaan sabiga sidan la caayayaa cayda marka ilaahay la caayayaa kufri lafteedu ma aha laakiin calaamad bay kufriga u tahay mar kale waxay ka cabiraan oo yidhaahdaan kufri bay laasimsanaysaa sidaasay kufri ku noqoto kufri qalbiga ku jira ayay markaa laasimsanaysaa oo amaarad u tahay oo ay kufri ku noqotaye yacni iyada lafteedu kufri ma aha sidaas iyadaa bay leeyihin laakiin haddii ay sugnaato bay leeyihiin laabtiisu inaan kufri ku jirin kufriga waa ka baaqanaysaa bay marka isagaa yidhaahdeen hadalka noocaas ay sheegayaan markaysaga waa hadal baatil ah ahlu sunna waljamacana waxay isku waafaqsan yihiin ku kasta oo ilaah iyo rasuulkiisa caayaa kafara daahiran wa baatinan kor iyo markaysaga waxaan hoosba waa gaaloobay bimacnaa qalbi iyo qaalabba waa ku gaaloobaya daahiran wa baatinan buu u gaaloobaya in la yidhahdo markaysaga waxaa kufri ma aha ama kufrun fi daahir weeyo baatinka inay kufri ka ahayn waxyaalaha noocaas oo dhan waxay ka mid tahay min alabaatiil ayay markaysaga ka mid tahay mas'aladana waxa weeye ijmaaciya ku sugan يعني أدلة فربضنا وكتاب كي سنة وقصة أروري مركا لقصة أروري لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني وحي أرنا يان هذا الكاي سلا يدادين كفر معها علامة هي إن قلبي وكفر كتره ولا يصدر إلا من كافرين قال إذا أنا هين بينك السوفرين علامتنا وحوية هي إن قلبك وكفر كتره سلا سيادة أبي مركا أرنا يان كفر قنا جحود كي تكذيب كوكل يوي يقف قدان مكذب أما جاحد هين كافر معها hadallada noocaasina waa hadal baatil oo ahlucilmigu aad iyo aad u radiyeen oo culammada ahlusunnuhu ay caddeeyeen inuu kufrigu yacni markaa juxuud ama takdiib keliya inaanu ku koobnayn ee uu juxuud noqon karo oo canaad noqon karo oo ibaa iyo markaysa waxaan markaa canaad noqon karo oo uu noqon karo icraad iyo jeesad laga jeesto noqon karo uu nifaaq noqon karo uu shaki noqon karo yacni sidaas iyada ay tilmaameen anwaacda kufriguna ayna ku koobnayn ama juxuud keliya ama takdiib keliya marka waxa weeye inay ka nafiyaan oo yidhaahdaan hadalladii markaa kufriga ahaa kufri ma aha lafteedu mukhaalafaadkaay khilaafsan yihiin bay markaa ka mid tahay sidaas aawadeed yani cibaaraadka markaysa waxaan markaa culamada qaar ay soo raraan oo acmaasha qaar markay sheegayaan ay yidhaahdaan calaamad bay kufri u tahay oo laa yasduru ila min kaafiriin waa min cibaaraati lmurjia min cibaaraati lmurjia ayay markaa ka mid tahay marka mid kasta oo kufriyeyna waxa markaysaga yani tasdiiq la waayitaanka la waayey aawadeed buu markaysagaa ku kufriyey bay yidhahdeen yacni marka waxa weeye sidaas iyada ayuu ku kufriyey bay yidhahdeen shan mukhaalafaadka ay khilaafsan yihiin waxaa ka mid ah istisnaagu iimaanka markaa kuma banaana oo jaa-isba maahe waa xaaraan waana shaki markaysaga waxa istisnaagu oo in la yidhahdo ana mu'minun in shaa allah waa shakun fi liimaan iimaanka in shakin laga shakinayo weeye oo ay markaa xaaraantinimayna in sha allah in la raaciyo yacni iyadoo markaa in sha allahu aynay shaki laasimsanayn oo waxa weeye ana mu'minun in shaa allah yani yaa yii marka hore marka mar walba saa la yidhahdo shaki bay laasimsanaysaa waxay ahlu sunna waljamaca leeyihiin qofku hadduu shaki aslu iimaanka uu ka shakinayo waxa uu odhanayaa in sha allahu hadday tahay ma banaana inuu yidhaahdo haddii laakiin sidaas aynay ahayn ay tahay camalka inuu u istisnoonayo uu leeyahay camalkii inaanu la wada nimi asalkii iimaanka waan wadaa in asalkii aan hayo laakiin waxa weeye iimaanka waajibkiisii inaan xasiliyey kamaalkiisii iyo waajibkiisii inaan xasiliyey baan markaa ka shakisnahay hadduu sidaas iyadaa uu leeyahay culammadu waxay leeyihin waa arrin saa'iqa bay markaisagaa leeyihiin oo taskiyada naftiisa uga yaabo oo waxa weeye inaanu markaa wada xasilin uu aqoonsado oo uu dabeedna sidaas u istisnoodo inamaa nastasni lilcamal buuri yacni waxa uu yidhi markaa imaam axmed ibnu xambal camalka ayay tahay waxaan u istisnoonayna oo camalkii maanu wada xasilin laakiin qowlkii waa la imin iyo iqraarkii marka waxa weeye ahlu sunnu waxay leeyihiin waa labada xaalba waa marka laba xaal baa loo kala saaraya xaal istisnuhu waa bannaan yahay xaalna markaysa waxaan markaa ma bannaana ayay markaa leeyihiin oo waxa weye masalada tafsiil bay gelinayaan haddii waxaa loo istisnoonayaa ay tahay in waxa weeye qofku asluliimaan inuu ka shakis ka shakisan yahay yani inuu istisnooda uma banaana macnaha hadduu tahay wuxuu u istisnoonaya oo iimaanka waxa weye waa inuu markaa jasmiyo oo markaysa waxaad markaa gooyo ee inuu markaa shakiya wax lamida geliyo maaha laakiin wuxuu u istisnoonaya hadday tahay waajibkii iyo kamaalkii iimaanka ayaanu xasilinin yani sidaas yadaa hadday tahay wuxuu u istisnoonaya ama naftiisu wuxuu uga baqay ammaanta uu ammaanayo o odhanayo markaysaga ana mu'minun keliya ayuu uga baqay ta noocaasi waxay culammadu yidhaahdeen waa mid marka mashruuca weeyaan bay markaysaga yidhahdeen tafsiilkaas bay markaysagaa geliyeen sheikhulislaam ibnu taymiyana mawaadic markaysaga waxaa kutubtiisa ka mid a ayuu hadalkaas ku sheegaa yani tafsiilka mas'aladana yani cusaymiin laftiisu taqriib alxamawiyaha waa markaysaga waa ku tilmaamaa oo waxa weeye mabxas yar oo khulaasada uu ku ishaarayo oo tafsiilka markaa masalada saddex qowl inuu ku sugan yahay dabeedna qawlka markaysagaa tafsiilinaya inuu markaa istisnuu marna aanu banaanayn marna uu banaan yahay oo mashruuc yahay yani sidaas yadaa buu kala qaadaya ha loo raajaco shayga marka waxa weeye waxaan kaloo ishaarayaa istisnaaga waxaa jirta waqtiyada qaarkood tabaruk baa istisnaaga loo raaciya oo waxa weeye wainaa in sha allahu bikum laaxiquun inuu qofku dhimanayo waa aqoonsan yahay oo waa yaqiinsan yahay isagaa ka shakisnayn bu haddana muxuu odhanayaa assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiina wainaa in sha allahu bikum laaxiquun markaas istisnaa baa la raaciyey marka waxa weye waqtiyada qaarkood tabaruk yani laga barakaysanayo ayaa loo raaciya ama waxa weeye waxaa loo raaciyaa in waxa weeye cawaaqibta aan la ogeyn ayaa waqtiyada qaarkood loo raaciya ama tabaruk laga barakaysanayo ayaa loo raaciya ama tacliiq markaysaga wax lagu caliqayo oo la tilmaamayo shayga kamaalkiisii in lala yimi yani markaa in lala yimaado in laga yaabo haddii ilaahay doono yani saas oo kale ayaa loo raaciya marka calaa kulli xaal mas'alatu istinaa yani ahlu sunna waljamaaca yani tafsiilkaas ayay markaa ka maraan oo yani inay masalada kala tafsiiliyaan ayay ka qabaan markaa shakaakiin bay murji'aadu ugu magacaabeen inay iimaanka istisnoonayaan darteed ayay ahlu sunnaha markaa ugu magacaabeen shakaakiin inay yihiin oo iimaankooda ka shakisan yihiin gabadha xanafiyada waxaa loogu diiday ninka shaaficigaana oo wadaadada xanafiye qaarkood ay ugu diideenna waxa ay tahay liannaha tashuku fii iimaanihi bay yidhahdeen liannaha tashuku fii iimaanihi inuu muumin yahay oo iimaan leeyahay bay ka shakisan tahay sidaas aawadeed bay markaa ugu diideen waxaa ka mid a waxyaalahay markaa ku khilaafsan yihiin dee waxa weeye shay bidco ah oo kitaabkiiyo sunnadiiba khilaafsan inay waxa weeye ku xidhaan walaag iyo baragi oo waxa weeye markaa umuuraha aynu sheegnay waxa weliba sii raaca inuu waxa weeye bidca ay tahay oo waxa weeye araygan ay odhanayaan iimaanku ma ziyaado ama ma nuqsaamo ama tacriifka iimaanka waa tasdiiq qalbigoo keliya ama waa tasdiiq iyo iqraarka carabka laga qiro ama waa iqraarkoo keliya waxa ay tahay waa bidco yani nusuusta kitaabka iyo sunnada khilaafsan weeye yani bidcadiina waxay sababaysaa markaysagaa bidc kaloo badan iyo fujuur iyo waxyaalo fara badan bay markaa sababtay yani bidca markaysa wa markaa yani waxay sababtay umuuro badan oo waxa weeye acmaasha iyo ictiqaadaadka ku tacalluqda ayaa ka dhalatay oo ay markaa sababtay marka waxa weeye xasrin innagaan uga jeedin umuurahaas baa ka mid ah umuuraha ahlu sunna waljamaaca iyo waxa weeye murji'ada oo markaa sheikhu leeyahay khilaafkoodu waa suuri yani markaa udhexeeya macnaheedu se ma aha yani waxa weeye masalan marka saas la yidhi inuu waxyaalaha sheikhu ku waafaqsan yahay shaarixaahi oo masalan oo kale waxa weeye masalada kufrigu juxuud inaa inaanu ku koobnayn markaynu ka warramaynay hadalkaasoo kale waxba tacliiqa halkaa kuma samaynin laakiin mawaadic kaleo kitaabka ka mid wuxuu ku caddeeyey in waxa weeye kufrigu takdiib keliya inaanu ahayn oo waxa uu soo naqlinayaa hadal yani marka uu leeyahay ibnu taymiya oo waxa uu odhanayaa yani markaa shaarixa taxaawiyadu safxadda saddex boqol iyo sideed iyo soddon wاlkufru laa yaktaصu bاtakdiib bal low qaala ana aclamu anaka saadiqu walakin la atabicuka bal ucaadiika وabgiduka وaukhaalifuka lakana kufra acظam فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب فقط بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء فيكون الإسلام جزء مسمى مسمى الإيمان marka waxa weeye hadalkaas ayuu ku oranayaa baabkan aynu ku guda jirno marka uu sharxayo marka waxa weeye inaanu ka qabin sharaxa tahaawiyadu ayay markaa ku tusinaysaa marka sidaas aawadeed ayuu markaa u yahay kitaabku kitaab yani markaa kuu caddaynaya يعني اعتقادك أهل السنة والجماعة في الجملة ومسائل يرى أهل العلم وبراروشيين مويانه ويا كتاب آذو عظيمة لكن قواعد إشارة شرح طحاويده يعني وحوي آه فهم كذا إلا فهم أي لبا هي وحوي مسائل يعني علماء أي هذا البدن كنت المامان با وقت هذا قار قد بأخصر عبارة أخو كنت المامية ركا وحوي آه قاموس أو كلا يقول كرا مسائل فربضن اعتقادية xanafiyana mid u nusraynaya ma aha oo walow hadalkaa haba yidhaahdo waxa weeye xoogaa wax ku sugan yihiin oo suuriga iyo markaysagaa yani lafdiga iyo cabiraye haddana waxa uu nusraynaya iimaanku inuu ziyaado oo nuqsaamo oo acmaashu iimaan ka mid tahay buu nusuus fara badan soo aroorinaya una nusraynaya hataa xadiis markaysagaa mawduuca ay daliishadeen oo waxa weeye abu muiic yani ninka la yidhaahdaa uu markaysaga waxad markaa keenay oo uu wadciyey waxa marka uu yahay rasuulka marka isagaa in la weydiiyo la yidhi iimaanku ma ziyaada ma ma nuqsaama dabeedna ay yidhaahdeen nebigu wuxuu yidhi laa aliimaanu mukmilun fi lqalbi mukmalun fi lqalbi waa mid iimaanka qalbiga lagu dhamaystiray ziyaadatuhu kufrun wa nuqsaanuhu shirkun hadalkaasoo kale markuu marayo yacni sheikhu waxa uu soo naqlinayaa inuu sheikhiisii marka waxa weeye ibnu kasiir xadiiskan la su'aalay أو دبنا مركيسة وحنا حديثك ضعيفيي أو تلمامي حديث ضعيف إنه يهي وحانو كلا صوت التلمامي إلا يلي حديثك هو موضوع أي مركا الشيرية مركا وحوي آه إنه حقه وقوي عضو آه تعصب حنفية وتعصب أيه يعني ماذا يكون حنباري سماءها مركا سيدا ساوي حديثك إنه موضوع يهي أي عديي نصوصي وحوي مركا زيادة هي النقصان هي أعماش من إيمان كم تهي تلمامي سينا أدو مركا أقول نحن حصدي aad buu markaysa waxa markaa u caddeeyey intaas markaynu tilmaannay waxa markaa yani jirta waxa la yidhahdo maraatib liimaan iimaanku maraatib buu leeyahay waxaa jira aslu liimaan waajib liimaan iyo kamaaluhu lmustaxab iimaanka asalkiisa guntiisa aan marka islaamnimo jiraynin haddii la waayo iyo waajib liimaan waa waxa haddii la waayo faasiqnimo imanayso aslu iimaanna waa waxa haddii la waayo gaalnima ay imanayso yani sidaas iyada ah ayaa markaa la yidhahdaa kamaaluliimaanna waxa weeye waa waxyaalaha markaa derajada sii siyaadinaya weeyaan marka maraatibtaana ahlucilmigu waa ka warrameen oo culamo badan oo ahlu sunnaha ka mida ayaa sheegay aimada sheegay waxaa ka mid a maraatibtaas yani markaa ibnu xazmi ayaa ka mid a waxaa ka mid a bayhaqi waxaa ka mid ah aimo badan oo markaysaga ahlusunnaha ka mid a sheikhulislaam ibnu taymiya wakayruhu ayaa markaysaga masaa-ishaa sheegay waxa u odhanaya alimaam ibnu xazmi ina aliimaana ismun mushtaraku yaqacu calaa macaani shataa kama dakarna iimaanku waa isim yani mushtaraka oo ka dhexeeya yani markaa waxa weeye macaani buu ka dhexeeya oo yaqacu calaa macaani shataa macnayaal kala duwan buu ku dhacaa kamaa dakarnaa sidaynu sheegnay famin tilka almacaani شيء يكون الكفر ضدا له ومنها ما يكون الفسق ضدا له لا الكفر ومنها ما يكون الترك ضدا له لا الكفر ولا الفسق إيمانك صدح بوقع بسنابو واحد دين لوايه قال لما اللي ديوتهي ويعني عدة لقوايي وحاس وقالوا بيو أيا كمدة إيمانك وحا كمدة واحد دين لوايه قال لما إيمانيسو شيء قاعد دين لوايه ولا قالوا بيه waxaa ka mid a wax haddii la waayo faasiqnima imanayso laakiin kufri aanu liddi u ahaynoo kufri imanayn waxaa ka mid a waxaan kufri iyo fisqi midnaba aan liddi u ahaynoo labadaa midnaba ayna imanaynin laakiin derajadu ay nuqsaamayso saddexdaa qaybood buu qaybsama bui ibnu xasmi waa culamadii qarnigii shanaad weeye waxa uu yidhi faama aliimaanu aladi yakunu lkufru didan lahu fahuwa alcaqdu bilqalbi waliqraaru billisaan faina alkufra didun lihada aliimaan iimaanka waxa weeye kufrigu lidiga u yahay waa ictiqaadka qalbiga ayuu ibnu xasmi odhanayaa iyo iqraarka carabka laga qiro fa ina alkufra didun lihada aliimaan maxaa yeelay kufriga ayaa lid u ah iimaankaas wa ama aliimaanu aladi yakunu lfisqu didan lahu la lkufru iimaanka waxa weeye faasiqnimadu lidiga u tahay ee aynay kufrigu u ahayn fahuwa ma kana min alacmaali fardan faina tarkahu didun lilcamali wahuwa fis- wahuwa fisqun la kufrun acmaasha markaysa waxaan markaa faraa'ida ah tegista laga tago waxaa imanaya faasiqnimo laakiin kufri iman maayo tegista laga tago keliya yani kufri ku iman maayo faasiqnimaa imanaysa wa ama aliimaanu aladi yakunu tarku lahu didan fahuwa ma kana min alacmaali taطawucan faina tarkahu did alcamali bihi walaysa fisqan walaa kufran alfisal fi lmilali wاnixal mujaladka saddexaad laba boqol iyo shan iyo konton daaru ljiil bayrut yani lebnaan baabka ictiraadaadka markaysaga murjiada litabaqaati halaaa wakadalika waxa weeye sidaa uu tilmaamay ibnu xasmi ayaa waxaa tilmaamaya isagana waxaa tilmaamaya alimaam bayhaqi وذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان لج- يجمع الطاعات فرضها ونفلها وأنها على ثلاثة أقسام فقسم يكفر بتركه وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده والإقرار بما, بما اعتقده وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحده وهو مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم لكن وحوي أفرت ركنه أهل السنة إن يسكو خلافسين وإنه رؤوس الشجنة وقسم يكون بتركه مخطئا للأفضل غير فاسق ولا كافر وهو ما يكون من العبادات تطوعا الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد أي مركبية لهذا الكاسي يعني صفحة بقول شن طبعا يعني لأبي بكر البيهقي يعني مركا أيوة هذا الكاشي أردنتي أفر بقول يسداد يكونتن مركا يا هيد هجريدو يعني طبعا هذا عالم الكتب ولما وحى حسيد مضان kitaabkaas sheekh ibnu baaz ayaa waxaa u xil saaray naaibkiisii naaibkiisii cabdurasaaq cafiifiya ayuu wuxuu yidhi soo eg hadda kitaabkaas oo bal waxa akhtaaya ku sugan yani markaas soo eg maxaa khata ee ku jira oo ictiqaadka ahlu sunna khilaafsan maxaase waafaqsan yani wixii khilaafsan markaysaga yani soo sheeg dabeed marka cabdirasaaq cafiifi waa soo daraaseeyey masaa'il baanu ka tacqiibiyey oo ku tilmaamay marka inuu yani ka weecday ariiqii ahlusunna waljamaaca oo markaysaga ashaacirada iyo waafaqay laakiin abbaaba baabka iimaanka waxa ku saabsan yani xaraf kama reebin yani baabka iimaanka waxba kuma qabsanin waxaanu ku tilmaamay bayhaqi meelihii mawaadicdii marka uu ka helay ee kitaabka markaa khilaafsan ictiqaadu ahlisunna waljamaaca waa markaa uu baraarujiyey yani cabdirasaaq cafiifi marka waxa weeye baabka iimaanka wixii ku saabsan wuxuu ka tacqiibiyay markaysaga waxba ma jirto taasna waxay ku tilmaamaysaa in yani waxa weeye yani kitaabku inuu marka waafaqsan yahay sida marka ahlu sunnaha macruufka ka ah inuu waafaqsan yahay ayay ku tusinaysaa mawaadicda laga reebay mooyaane inta kale inuu waafaqsan yahay ayay markaa ku tusinaysaa waxaana u qaybiyey sidii ibnu xasmi u qaybiyey wax haddii laga tago lagu gaaloobayo waa- waa iqraarki iyo ictiqaadku yidhi sidii ibnu xasmiba maray buu maray wax haddii markaysa waxaan markaa laga tago faasiq lagu noqonayo iyo wax haddii laga tago afdalka la waayayo afdalka la waayayo marka maraatib liimaani halaas waxa weeye aayadda ayaa tilmaantay ina aladiina ثم أورثنا الكتاب الذين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله مركز صدح ذا قولا إلا تلمام إياه وصدح ذي نوع المؤمنين qolo asluliimaan haysato oo faasiqiinah oo nafteeda dulmiday qolo waxa weeye waajibuliimaan xasilisay oo muqtasid ah oo dhexdhexaysatay laakiin sunnayaashii aan la iman iyo fadaa'ishii iyo afdaliyaadkii aan la iman laakiin waajibaadkii ka soo baxay iyo qolo saabiqiin ah oo xataa markaysaga sunnayaashii ku dadaalay oo la yimid sidaas iyada ah ayuu markaa yidhi marka saddexdii qolo aayadu saasay u ishaartay baa layidhi sidaas ayay u ishaartay sidaas aawadeed nusuustu waxa weeye way kulmaysaa oo mid markaa la jamcinayo aan iscaaridayno iska hor imanayno nusuusta tilmaamaysa iimaanka cid iimaan ku sifaysan haddana iimaankii in loo diidayo sida qaarkood axaadiista waxaa kusoo aroortay laa iimaana liman laa amaanata lah midaan ammaano lahayni iimaan ma laha oo ruuxaan ammaanada aan lahayni ma gaal baa maxaa iimaanka loogu diiday waxaa loogu diiday waxaa laga tilmaamayaa iimaankii uu ku mutaysanayo naa- ee naarta inuu kaga badbaado aanu gelinba jannadaba markiibana uu ku galo ee awalka marka ugu horraysaba uu jannada ku mutaysto oo ku galo kaasaanu lahayn baa laga tilmaamaya waajibuliimaan baa layahay ama kamaaluhu lwaajib sidaasaa la yidhahdaa a taasaa looga jeeda mar waxaa la nafyinayaa oo iimaankii laga nafyinayaa cid waxa weeye asluliimaan haysata oo aan gaalo ahayn oo faasiqiin ah baa la odhanaya iimaan ma laha waxaa looga jeedaa kamaalkii waajibkaa iimaankii dhammayska tiraa ee waajibka ahaa ayayna markaysa waxaan markaa la iman baa looga jeeda macnahaasaa laga tilmaamaya a marka waxaa weeye sidaas iyadaa ayaa nusuustu ku kulmaysa Ee, hadalka waxa weeye ibnu xasmi tambiha kale iyo bayhaqisa maqlayseen aslu iimaanka waxa uu ku tiriyey labadooduba iqraarka iyo ictiqaadka oo keliya ay ku tiriyeen laakiin hadalka ay sidaa leeyihiin dee keligood ma aha ee culamo kaloo ahlu sunnaha ku waafaqsan baa jirta masaladana ahlu sunnuhu waxa weeye waa masale ay isku khilaafsan yihin waa inagii tilmaanay acmaasha afarta ah waa inagii hore sidaas iyada ah yacni markaa u sheegnay ibnu taymi oo kale waxa uu odhanayaa wa huwa murakabun min aslin laa yatimu bidunihi wa min waajibin yanqusu bifawaatihi naqsan yastaxiqu saaxibahu lcuquuba wa min mustaxabin yafuutu bifawaatihi culuwu daraja فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات ومنه ما, ما نقص ركنه يعني إيمانك وحكم إذا وح ركن كيسي لواي وهو ترك الاعتقاد والقول عملك كما صدر ركنك وحوي وإن مركا اعتقادك إيا قولك لغتبه الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط وبهذا تزول شبهات الفرق مجموع الفتاوها مجلد كتضبات لح بقل يتضبط يصدر يعني وحاوت المام الإيمان هو شيء مركبة مركا هذا الكورن يتحاوي الإيمان شيء واحد وهذا الخلط وهي مركا يسقى إيمان هو مركب أشياء كلا دوان بلا يسقى كأنه لغا تركيبي آه marka ashyaada kala duwan ee la isu keenay baa iimaan isku noqotay iimaan marka la isu geeyo la isku biiriyo bay iimaan isku noqonaysaa ah iimaanka iyadoo la isu wada geeyay marka u dhigan tahay al-iimaan markay sidaa u dhigan tahay waxa weeye iimaankii waa tabacubaya waa qaybsamaya oo tafaawut baa gala waa qaybsamaa iimaanku oo maxaa marka waxa weeye dhaca iimaanku wuxuu la mid yahay buu marka uu yidhi geedka iyo qofka qofka markaysa waxaad marka uu dhammaystiran yahay oo laxaadadiisu u dhan yihiin waa qof waa bini aadam waa insaan laakiin waxa weeye insaan isaga oo bini aadam ah ayaa gacantan la jaray haddii gacan la jaray bini aadamnimadii muu ka baxayaa soo bini aadamkii maaha haddii gacanta kale la jaro soo weli markaysa waxaan hebel ma ah haddii addimada la jaro ka waran marka iyadoo gacmihii iyo addimadiiba la jaro qaybo ka mida ay maqan yihiin buu bini aadamkii yahay yacni iimaankuna waa sidaasii la-eg iyadoo qaybo ka midi maqan yihiin ayay markaa haddana uu iimaan yahay a qofkiiba markaysa waxaad markaa waxa weeye xumaan la imanaya oo waajibaadkii qaar ka tegaya oo muxaramaadkii qaar samaynaya ayaa haddana asalkiisii iimaanka guntiisii asalka ahayd ee uu ku fadhiyey ay baaqitoo harsanta kamaalkii waxa u dhinaadaan laakiin waxa weeye dee waa markaa asalki asalki waa baaqi asalki waa baaqi waxay la mid tahay xajka xajka waxaa jira wax haddii laga tago yacni dhiig lagu kabo yujbaru bidam la yidhahdo dhiig baa lagu kabaya nuqsaan baa ku dhacday laakiin waa la kabaya iyo wax haddii marka isaga xoon yani lala yimaado yani markaa xajkiiba burayo aan xajba jiray iimaankuna waa sidaasi laeg wax haddii lala yimaado yani marka waxa weye iimaankiiba aan iimaanba jiraynin ee gaalnima imanayso iyo wax haddii markaa laga tago ay markaa imanayso yani fisqi uu imanayo faasiqnimo laakiin asalkii iimaanka aan la waayaynin ee uu naaqus noqonayo yani labada qayboodba saas u marka waxa uu ku tilmaamay cibaaro waafaqsan sidii waxa weeye ibnu xasmi iyo bayhaqi ayuu tilmaamay oo waxa uu yihi markaysa waxaan waajibka iimaanka yani waa yani oo kamaalka iimaanka waa kamaalkii waajibkaabu ujeedaaye waa in waajibaadka laga tago ama muxaramaadka la sameeyo marka la waayayaa kamaalka iimaanka ama waajibka iimaanka marka la waayayaa waa haddii muxaramaadka la sameeyo ama waajibaadka laga tago rukunka iimaankana yani wax markaa nuqsaaminayaa ka mid a rukunka iimaankuna waxa weeye buui ictiqaadka iyo qawlka in laga tago hadda hadalkaama murji baa yidhi maya waxa yidhi markaysagaa ibnu taymiya oo laisku waafaqsan yahay in markaa ictiqaadu ahlisunna waljamaaca uu markaysa waxaan markaa ku socdo ayaa odhanaya waxa weeye rukunka iimaanka ku tilmaamaya inuu ictiqaadka iyo qawlka yahay marka calaa kulli xaal masalada nuquul badan oo ku saabsan waxa weeye waa mid marka waxa weeye ay badan tahay oo naqliyo fara badan baa markaysaga mas'aladaa tilmaamaya hadal kale oo sheikhulislaam ibnu taymiya leeyahayna wuxuu ku yaalla majmuc fataawa mujallad koob iyo tobnaad safxadda boqol iyo sideed iyo soddon ayuu markaa ku yaallaa hadal kale oo markaa tilmaamaya waxa weeye talaasumka mas'alada ku saabsan ee daahirka iyo baatinku islaazimaan inuu waxa weeye waqtiyada qaarkood daahirkii waxa weeye haddii laga waayo inay dhici karto markaysaga ama cadam inuu tusiyo in iimaankii la waayey ama inuu iimaankii daciif yahay inay markaa uu ku tusinayo labadaas markaa mid ahaan waidaa lam yacmal bimuujabihi wamuqtadaah jalla calaa cadamihi aw aw dacfihi aw dacfihi kuma kuma daynoo keliya calaa cadamihi oo iimaankii in la waaye keliya ku tusinaysaa kuma dayn ee waxa uu yihi dacfigiisana waa ku tusin kartaa labada kolba mid bay kutusin kartaa majmuc fataawaha mujalladka toddobaad safxadda markaa lix boqol iyo afar iyo afartan saas si la-eg waxa weeye yani cabdulaiif waxa uu isaguna ku odhanayaa durarusaniyaha yani mujaladka koowaad iyadoo gaar u daabacanna waa jirtaa usul oo dawaabid la yidhaahdo waalkhilaafu fii acmaali jawaarix hal yakfur aw laa yakfur waaqicun bayna ahli sunna khilaafka waxa weeye udhaxeeya ahlu sunnaha acmaasha ma lagu gaaloobaya jawaarixda ee bimacnaa waxa weeye laga tago faraa'ida yani waa khilaaf ahlu sunnaha udhexeeya marka waxa weeye calaa kulli xaal imaam axmed ibnu xambal laftiisa waxa uu yidhi sida sunnada khallaal ku sugan waxaa la weydiiyey ziyaadada iimaanka iyo nuqsaantiisu maxay tahay markaasu wuxuu yihi ziyaadatu lcamal wanuqsaanu tarku lcamal iimaanka ziyaadadiisu waa in camalka weeye nuqsaantiisuna waa in camalka laga tago mislu tarkihi salaata wazakaata walxaja waadaa alfaraa'idi fahada yanqusu wayaziidu bilcamal marka waxa uu tilmaamay asunna lilkhalaal mujalladka koowaad safxadda shan boqol iyo sideed iyo sideetan raqamka asarka raqamka asarku waxa weeye waa kun iyo soddon yani daaru raaya ariyaad asarku waxa weeye waa saxiixu lisnaad ba layidhi wakadalik mid kaloo lamidna waa saasi la-eg oo isaguna ku yaalla raqamka waxa weye kun iyo sideed oo sunnada khalaal ka mid a marka calaa kulli xaal yani waxa weeye mas'alada yani khilaafka aynu sheegnay ee afarta rukun ku saabsani waa khilaaf bayna ahli sunnati waljamaaca ruuxii qowl aqwaashooda ka mida lama tabdiicinayo sidaas iyadaa weeyaan marka la leeyahay acmaasha laga hadlayo yani waxa weeye acmaasha ay culammadu tilmaamayaan ama isku khilaafsan yihiin ay leeyihiin waa khilaafun bayna ahli sunna waxaa looga jeedaa waa acmaasha faraa'idda ah wax ka mida in laga tago ama waxa weeye acmaasha gaalnimada ah in la sameeyo oo waxa weeye yani markaa musxafkii najaasada lagu tuuro yani sanamkii loo sujuudo yani waxa weeye waxyaalaha noocaas oo kale ah la sameeyo nebi markaa dilka la dilayo ashyaada noocaasi waxa weeye kufri akbar inay tahay bay culamadu isku waafaqsan yihiin wax khilaafi masalada noocaasa markaysagaa kuma sugan yani masalada noocaasa wax khilaafi yani kuma sugna laakiin masalada ay ka hadlayaan waxa ay tahay waa mas'alada kale ee acmaasha faraa'idda tegista laga tegayo ayay markaa ku saabsan tahay marka calaa kulli xaal yani khulaasada mawduucu sidaas iyadaa ayuu markaa u yahay marka intaas baynu kusoo gabagabaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله والإيمان هو الإقرار باللسان إيمان وحل إلى هذا عربك إن لقره والتصديق بالجنان qalbigana markaa laga rumeeyo ayaa iimaan la yidhaahdaa marka saas waxa weeye qusuur baa ku jira sawaabkuna waxay tahay إن مركز شرعا إيمانك لا يراد الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح إن وحوي جوارح لقى عمل فله قلبي كان لقى اعتقادية عرب كان لقى قراء سداس يضع أي مركز راجحة ولما ظهر السنة قاركوض كعبر إيمانك التصديق يعني كفصر واجران لكن تصديق مركز كفصران وقمضا لها سدا وحوي ay markaa murji'aadu uga jeedaan oo kale iyagu ugama jeedaan ee waxa ay ka tilmaamayaan waa in markaa afka iyo qalbiga iyo jawaarixda intaba tasdiiqu ka dhaco tasdiiqana ugama jeedaan macrifo keliya oo qalbigu aqoonsado kama tilmaamayaan acmaalulquluubki iyo ashyaadaasi waa soo wada gudagelaysa sida markaa xaafid xakamiba uu markaa ku tilmaamayo macaarij lqabuulka uu ku tilmaamayo ou odhanayo ahlu sunnaha cidda markaa tidhi iimaanku waa tasdiiq waxay uga jeedaan waa atasdiiq lidcaaniyu lmustalzimu lilinqiyaadi ظaahiran wa baatinan yacni tasdiiqa idcaanka iyo hogaansiga loo nisbeeye laasimsanaya hogaansiga daahir iyo baatinba laga hogaansamo laakin mujaradu tasdiiq yani markaa ugamaydan lahayn sidaas yadaa buu ku tilmaamay macaarij lqabuulka sharxu sulam lwusuul mujalladka labaad صafxadda sagaal iyo toban daar lkutub اlcilmiya wakadalika mujaladka labaad buu kaga dhacayaa yani markaa daar bn اlqayim daar bn xasm yani markaa takriij abu cumar oo wuxuu ka dhacaya mujaladka labaad shan boqol iyo afar iyo sagaashan marka waxaa weeye culamada ahlusunne qaarkooda oo markaa yani ka cabiray tasdiiq iyagana muraadkoodu waxay uga jeedaan tasdiiq markaa idcaan iyo inqiyaad daahir iyo baatin ba laga hogaansamo laasimsanaya sidaas iyadaa bay marka uga jeedaan sidaas iyadaa ayay uga dan leeyihin macnaha luqawi ahaan iimaan lagu ilaaqaana waa tasdiiqa ama waa iqraarka waxa uu shaikhulislaam aada ugu nuxnuxsaday macnaha luqawiga ah ee iimaan uu leeyahay inay tahay aliqraar yani markaa qiris inay tahay qiristaasi markaa camal iyo iyo qowlba waa koobsanaysa labada markaa mid walba waa markaa istilzaamaysaa waa koobsanaysaa ama waa laasimsanaysaa arrinkaana waxa uu tilmaamay xagga macnaha iyo xagga lafdigaba in markaa tasdiiq in lagu fasiro iyo in markaa iqraar lagu fasiro iimaanku inuu waafiqsanaan badan yahay iqraar in lagu fasiro xagga macnaha iyo xagga markaa lafdiga dirkaba shaarixuna waa ka soo naqliyo xooga hadalkaa waa bayaamiyey calaa kulli xaal sharci ahaan iimaanka qowliga camal baa looga jeedaa ama aliqraar billisaan walictiqaadu biljanaan walcamalu biljawaarix saasaa waxa weeye iimaan sharcan la yidhaahdaa wa jamiicu maa saxa dhammaan wixii markaa ka sugnaaday can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay xaggiisa oo min asharci waalbayaani yacni markaa sharciga aha sharciga ka mid ahaatay iyo walbayaani markaa caddaynta ka mid ahaatay kulluhu xaqun dhammaantii waa xaq sharcigi iyo bayaanka wuxuu uga jeedaa yacni sharcigii baa wuxuu u qaybsamaa sharci ibtidaa'iya iyo sharci bayaani ah wax markaa qur'aanka ku soo arooray inay sunnada nebigu sala allahu alayhi wasalam sii caddaynayso waa sharci bayaaniya litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim sharci markaysa waxa ibtidaa'iyana waxa weeye oo waxa aan markaa kitaabka lagu sharciyeynin in sunnada rasuulka sala allahu alayhi wasalam lagu sharciyeeyo kaasna waxaa la odhanayaa waa sharci ibtidaa'iya ayaa la odhanaya marka sidaas aawadeed min asharci walbayaan sidaas aawadeed ayuu isu raaciyey yani markaa sheekhu waana ishaaraya markaysa waxaan markaa shaarixa laftiisuna inuu sharci ibtidaa'iya iyo sharci bayaaniya labadaa u qaybsamo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam marka axaadiistii rasuulka ayaa waxa weeye dhammaanteed la rumaynaya oo xaq ah ayuu markaa tilmaamaya taasna wuxuu markaa ku radinayaa qolyaha markaysa waxaan markaa yidhi axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ama lama qaadanayo axkaam iyo caqaa'id midnaba amaba markaysaga caqaa'idkaan loo qaadanayn axkaamtaa loo qaadanaya qolyahaasuu radinaya waxa uu tilmaamayaa in caqiide iyo axkaam in intaba loo deliishanayo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam waana sida salafulumma ay qabeen ee ahlusunna waljamaca ay ku tageen ahlusunna waljamacana ay ku tageen ahlucilmiguna aad bay masalada ugu nuxnuxsadeen oo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ee saxiixa ah yani aaxaad ha ahaatee ama mutawaatir ha ahaatee in caqaa'id iyo axkaamba loo daliishanayo ayay ahlu sunna waljamaaca qabaan yani waxa weye iyagoo khilaafaya qolyo mutakalimiin ah oo markaa ka- ka leexday dariiqii saxaabada oo yidhi waxa weeye axaadiista aaxaadka looma cuskanayo caqaa'idka sidaas yadaa yidhi ayay ku radiyeen alcalaamatu bnu lqayimna nuuniyada iyo sawaaciqaba aad buu ugu dheeraaday masalada noocaas ah aad iyo aad ayuu marka ugu nuxnuxsaday sheikhu lalbani raxmat ullahi calayhi laba risaalo ayuu ka alifay oo waxa weeye alxadiisu xujatu min nafsihi fi lcaqaa'idi walaxkaam yani risaalo la yidhaahdo ayaa ka mid a cumar sulaymaan ashqar laftiisu risaalu ka qoray la yidhahdo aslu lictiqaad oo risaalo yaroo latiif ah oo masalada kaga warramayo mas'alada uu markaa kaga warramayo waliimaanu waaxidun iimaankuna waa shay keliya wa ahluhu fii aslihi sawaa ehelkiisuna asalka iimaanka waa ka siman yihiin ehelkiisuna asalka iimaanka waa ka siman yihiin laakiin hadalka noocaasi waa hadal baatil ah sawaabkuna waxa uu yahay iimaanku shay murakaba ama ama mutacadida inuu yahay marka hadalkaasi sax maaha waa waaxid waa shay mutacadid ah ama murakab ah oo ashyaa kala duwan la ysaga keenay ayaa la ysku yidhaahdaa iimaan la ysku yidhaahdaa waa midda labaadee hadalka uu yidhi ehelkiisu asalka iimaanka waa ka siman yihiin yani markaa raajix waxa weeyaan inaanu ka sinayn siday ahlu sunna waljamaca qabaan adilada kitaabkiiyo sunnaduna ay noo tilmaantay oo in asalka iimaanka lagu kala tagsan yahay oo lagu kala fadilan yahay oo iimaanku ziyaado oo nuqsaamo oo dadka qaarkood iimaankoodu yar yahay oo qaar naaqus yahay oo qaar iimaankoodu weyn yahay ayaa adilada kitaabka iyo sunnadu markaa inoo tilmaamayaan xataa tasdiiqa tafaawut baa lagu kala leeyahay oo lagu kala yani markaa waa lagu kala xoog badan yahay quwatan wa dacfa yani ilahayna waxa ui liyazdaad aladiina aamanuu iimaana yani marka aayaad baa ilaahay inoogu sheegay in waxa weeye iimaanku uu siyaado lainoogu tilmaamo وكذلك أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان قال إيمان في سوح اللاقي يعني قرآن شو اللاقي لم يستنيه قال الدينار قال واكوية قال بورو اللاقي مركا وحوي هكذا ساس متفاوت يوكل التقين ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا مركا ذلك قال كود إيمان كود ناقص يا قال إنه قلت الموان وكذلك نبي حول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع ف- فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان marka waxa weeye asalka iimaanka waa lagu kala tegan yahay oo dadku waxa weeye isma la eka misaal caqli haddii la eego shaarixu soo qaadayana waxa weeye imka dadka indhaha qabaa yagay ka siman yihiin inay indha qabaan ayaa haddana waxa weeye ay kala tegan yihiin indhaqabkooda oo waxaa ka mid ah mid waxa weeye waxyaalo waaweyn aan arkaynin waxaa ka mid a waxa weeye mid waxa yar aan arkaynine waxa weyn arkaya yacni marka waxa weeye waa kala tegan yihiin iimaankooda yacni sida aragga markaa kuwaasi u kala tegan yihiin kuwa wax arkaya araggoodu ay u kala indhafiiqan yihiin ayaa iimaankana dadka iimaankani ku kala tegan yihiin oo waxaa markaa uu yidhi shaarixu faina alkufra maca aliimaani kalcama maca albasar kufrigu marka iimaanka loo eego wuxuu ka dhigan yahay indhala-aanta marka indhaqabka loo eego walaa shaka ana albusara'a yakhtalifuuna fii quwati albasari wa dacfih shakina ma laha kuwa wax arkayaa inay xagga aragga ku kala tegan yihiin xagga quwadiisa iyo xagga markaa taagdarradiisa waxaa ka mid a midaan markaysa waxaad markaa indha habeeno leh mid marka habeenkii aan waxba arkin baa ka mid a mid khadka waaweyn aan arkayn baa ka mid a khadka waaweyn arkayo khadka yar aan arkayn baa ka mid a mid buraayad mooyaan wax kale waxba ku arkayn baa ka mid a qarnigii sideedaad buu noolaa ee hijriyada haddana waxa weeye waagaa in la yaqaanay yacni muraayadaha in wax lagu arko muraayadaha aragga marka inay waagaa la yaqaanay yacni lix qarni iyo jarjar ka hor ayay markaa ku tusinaysa mid waxa weeye marka laga fogeeyo aan arkayna marka loo soo dhaweeyo arkaya ayaa jira waakada marka wa ahluhu fii aslihi sawaa waa hadal kalada weeye asalka markaa kama sina asalkana mutafaawit baa lagu yahay oo asalka tasdiiqa iyo waxa la midkaa waa lagu kala tegan yahay dadku waa kala tasdiiq weyn yahay waxaa ka mid a qaar tasdiiqoodu shaki aqbalayo iyo qaar aanu shaki aqbalayn watafaadulu baynahum bilkhashyati watuqa kala mudnaanshaha ay kala mudan yihiina ku kala fadilan yihiin dhexdoodana wuxuu ahaaday cabsida markaysagaa mid ku sugan iyo watuqa alla ka yaabka rabbi laga yaabayo ee awaamirtiisa la qaadanayo mukhaalafati lhawa iyo hawada in la khilaafo iyo wa mulaasamati alwlaa sida fadliga badan in la laazimo umuurahaas bay markaa ku kala tegan yihiin xagga markaa tasdiiqa laftiisana waa ku kala tegan yihin waxa qulubta dega hadday acmaalu quluubka tahay iyo hadday tasdiiqa tahay sida saxiixa ahlusunna waljamaca ay qabaan waalmu'minuuna kulluhum awliyaau araxmaan mu'miniintu dhammaantood waxay yihiin waa awliyadii ilaahay wa akramuhum cinda allahi atwacuhum wa atbacuhum lilqur'aan وأكرمهم kuwa ugu كرامada badan عind اللahi ilahy agtiisa أطوعهم waa kuwa ugu طaacada badan وأطبعهم ugu raacitaanka badan للقرآaن قرآaنka ugu raacitaanka badan siday قرآaنka ugu kala raacitaan badan yihiin ugu kala aطeecis badan yihiin sidaas yada abay u kala fadli badan yihiin ayuu markaa inoo tilmaamaya sheekh waa marka koowaade waxa uu inoo tilmaamay muؤminiintu inay أwliye ilaahay yihiin dadkuna waxay u qaybsamaan awliyaa araxmaan wa awliyaa shayaan labadaa qaybo ay labadaa qaybood bay u kala baxaan qaar awliye ilaahay ah iyo qaar awliye shayaan ah oo acdaadii ilaahay ah cadowyada ilaahay waa awliyaa shayaan wax waasitiina labadaa uma dhaxayso ha yeeshee waa suuroobi kartaa inuu qof keliya ay ku sugan tahay jaanib iyo gees marka laga eego wilaayo ay ku sugan tahay gees kalena ay kaga sugan tahay cadaawo oo bimacnaa waxa weeye shucbo cadaawo ka midina ay ku sugan tahay haddana markaysa waxaan markaa gees kalena ay wilaaya ku sugan tahay laakiin dadku waxay u qaybsamaan awliyaa ullah iyo awliyaa shayaan awliyaa araxmaan waa kuwa ilaahay rumeeyey iyo rasuulkiisa sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahayna ateecay ee raacay weeye ee rabbi uga baqay siduu amro in looga boqo siduu amray in looga boqo ilahay waxa u ihahdaa ina awliyaء allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun awliyada ilaahay wax cabsihii korkooda ma ahaan mana manay aha qaar murugoonaya ama qoomamoonaya ma aha oo tole awliyada ilaahay waayo yaa weli ilaahay ah aladiina aamanuu wakanuu yattaquun waa kuwa ilaahay rumeeyey ee rabbi ka baqanaya kuwaasaa awliye ilaahay ah awliye ilaahay waa kuwaas iimaanka iyo taqwaduna asalkoodu qalbigu ku jira oo nebigu waxau ihi sala allahu alayh wasalam attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa wa ashaara ilaa sadri marka waxa weeye taqwadu halkaasay ku jirtaa bimacnaa qalbigay ku jirtaa buu nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam wuxuu ka tilmaamayaa asalka taqwada asalka taqwada ayaa qalbiga ku jirtaa looga jeedaa wailaa taqwada markaysaga khayrka la samaynayo ee af iyo markaa yani jawaarixda laga samaynayo ama jidhka laga qabanayo rukuucda sujuudda acmaasha saalixa lala imanayo dikriga qur'aan akhriska alamru bilmacruuf kullu dalika waxay gudagelayaan taqwaday markaa ka mid yihiin laakiin taqwada waxay leedahay asal iyo farac sida iimaanku asal iyo farac u leeyahay oo waxa weeye wax asal ah iyo wax furuuc ah iimaanku siduu ugu qaybsamo sida waxa weeye iimaanku u leeyahay asal iyo furuuc u leeyahay oo wax asal ah iyo wax farac ah yacni mid walba u leeyahay ayuu waxa weeye taqwaduna ay u leedahay asal iyo farac asal yacni la-aanteed aan taqwaba markaa jiraynin iyo faracyo yacni taqwada markaa kamaalkeedii uu maqnaanayo ayay labada mid walba leedahay iimaankuna waa sidaa si leeg wuxuu u qaybsamaa asal aan la-aanteed iimaan jiraynin iyo farac iimaanka kamaalkiisii waajibka ahaa uu dhinmayo ayuu u qaybsamaa waa duu aslin wa shucab masalada noocaasna waxa weeye ahlucilmigu waa tafsiiliyaan shaykhulislaamna majmucu lfataawahayo waa ku tafsiiliyaa wakadalik yani marka ibnu lqayim kitaabkiisa la yidhahde qayimka ah yani kitaabu asalaa ayuu markaa ku yani tafsiiliyaa oo si fiican uga hadlaa marka insha allahu tacala kitaabu asalaa loo raajaco kitaabu asalaa libn alqayim aljawziya ha loo raajaco iimaanka laftiisuna waxa weeye يعني أصل كيسي وقوينا قلبي كجرا ما دام عينك أسيضا إيتهين الذين آمنوا وكانوا يتقون waxay ku tusinaysaa waxa weeye daahir iyo baatin ba wax qarsoon iyo wax muuqdaba iimaanka iyo taqwada ciddii xasilisay ee la timi waxay yihiin awliye ilaahay weeyaan awliye ilaahay weeye marka si caama waxaa la odhan karaa mu'miniintu waa awliye ilaahay sidaas iyada ah baa la odhan karaa yacni awliyaana waxaa laga keenay ama weliyuna alweliyuna waxaa laga keenay min alwelyi oo qurbiga iyo dhowaanshaha ah ayaa laga keenay marka waa kuwa ilaahay u dhowaa yani weeyaan ayaa laga tilmaamay sidaas iyada ah ayaa laga tilmaamay awliyaa shayطaanna waxa weeye waa kuwii shayطaanka xaggiisa u dhowaa waa kuwii shayطaanka ku xidhnaa ee shayطaanka adeecayay ee shayطaanka raacayay ee wax kasta uu shayطaanku ku yidhaahdo yani markaa ka aqbalayay kuwaasina waxa weeye waa awliyaa shayطaan weeyaan ilahayna waxa uu ku magacaabay gaaladu inay yihiin yani markaa awliyaa shayطaan فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أولياء الشيطان كلا دقال مبالي أولياء الشيطان ك شيطان كأصحاب تيسي أولياء تيسي أحباب تيسا لا دقال مبالي مركا وحوي أولياء الشيطان كو أتباع تيسا الشيطان كالراعضة يعطي عضي أو واحد كستوى مركا يساقوا يا شيء كفر يا معاصبة كواسا وحيهين أولياء الشيطان مركا وحوي آه maadaama caynkaas iyada ay tahay mu'miniintu yani dhabta ahi waa awliyaa raxmaan waa awliyadii ilaahay mu'miniinta dhabtaana waxaa looga jeedaa mu'miniinta iimaankoodu xaqiiqiga yahay loogama dan lahaa wixii iimaan loo xukumay loogama jeedo oo waxa weeye dadka iimaanka loo xukumo waxaa ka mid ah qaar iimaan muujistay oo markaa baatinka iyo qalbiga gaalnimo ku haysta laakiin maadaama inagu aynaan qalbigooda ogeyn aynu iimaan iyo islaamnimo u xukumayno marka waxa weeye kaas loogama dan laha ee waxaa looga jeeda almu'minuun iimaanka xaqiiqiga kuwa la yimi ee qowl iyo camalba taxqiijiyey iyo ictiqaadba kuwaasaa waxay yihiin awliyadii ilaahay ayay markaa yihiin marka ma la odhan karaa hebel waa weli ilaahay ma la odhan karaa jawaabtu waxay tahay awliyada ilaahay waa ahlu janno oo waxa weeye markaysaa waxa waa qaar ilaahay markaa u kara